ganacsatada magaalada buuloberte oo gacan ka helaya qurbajoog iyo daljoogta reer buuloberde ayaa ku guulaystay inay dib u dayactir ku sameeyaan si isku tashi ah buundada magaalada oo qarax miino lagu burburiyey laba sano ka hor gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada buuloberde faarax garaad maclin ayaa wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane uga waramay sida loo dayactiray buundada iyo waxyeelada soo gaartay
buundada sanadkii labadii ayay dhibaato soo gaartay oo qarax lala beegsaday gaari lagu soo raray ilaa iyo iminka aan joognana ciladaas ayaa buundada haysatay wax maxuu hayto oo arrintaas buundada ku saabsan u yimaaday oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada way jireen laakiin wax la taaban karo ay sheegeen ama laga qabtay ma jirin markii laga reebo inay yimaadeen oo keliya maadaama annaga aan nahay ganacsatadii degmada buuloberde lafdhabartiina aan nahay waana dhibtay arrintaas culeys bay nagu keentay dadkii way shaqaysan waayeen waxay noqotay in giddigaa iyo giddigaa la istaago oo alaabta la xamaalo oo la qaado sidaas daraaddeed ganacsatadii way fariisatay go-aan ayay qaadatay qurbajoogtii iyo ganacsatadii waxay go-aansadeen in isku tashiya ay buundadas ay ku dhistaan wayna ku guuleysteenoo alxamdulilahi howshaas laba sano ayaa lagu soo jiray haddana waa lasoo gebagabeeyey oo daafurkeedii ayaad arkaysaa
faarax waxaad nooga warbixisaa baaxadda burburka gaaray inta uu la egyahay iyo meelaha aad isdhihi karto dhibaatada weyn waa ay ka soo gaartay in laga dayactirana lagama maarmaan ayay ahayd dhibaatada gaartay dhibaato yar maysan ahayn dhibaato weyn ayay aheeday buundada waxay leedahay afar langaroone laba karo isqaab waxay u samaysantahay station wey la yidhaahdo laba langaroone hoosena way leedahay markaas kabacdi waxay leedahay tariwiirsiyo isu xero iyo hal langaroone dheer dhexda ku jira asagana oo tariwiirsiyada qabto dhibaatadu markii halka ay gaartay waxaa weeye tariwiirsiyadii ayaa baxay saddex ka mid ayaa baxday oo dhibaatadii qaraxii soo gaarsiiyey ayay saareen marka saddexdaas markay baxday buundadan ay isu xiran tahay cuburkii ayaa wuxuu sameeyey in buundadii marka kalasekasheer ay samayso kalasekashada berihii ay ku dhacdo dhan waa bedelnay oo berihii noocoodii oo talyaaniga ah ayaa la helay oo waddanka gudihiisa laga helay waa la bedelay halkii ay ka baxeen tariwiirsiyadana si daaragtii ayaa loogu xiro boolashii ka baxay oo kale ayaa laga keenay wadamadaas dibadda ayaa laga keenay laga dalba talyaaniga waa la keenay waana lagu xiray sidii ay berisamaadkii ahayd buundada ayay noqotay kun sagaal boqol soddon iyo labadii maalinkii la sameeyey sidii ahayd ayay maanta tahay
yaa idinkala qayb galay oo dib in loo dayactiro gacan idinkaga sii
waxaa gacan lagu siiyey dhammaan culamaa udiinka odayaasha dhaqanka ganacsatada degan degmada buuloberde iyo qurba joogta ayaa gacan nagu siiyey cid kaloo annaga gacan naga soo gaartay ma aanan arkin haddii ahaa laheed hay-ada dawliga iyo federaalka iyo hay-adaha caalamiga intaba waxba nagama soo gaarin shacabka jeebkiisa ayaa laga dhisay si isku tashi isxilqaam ayaa lagu dhisay annaga marka sidaas ayaan ku shaqaynaynay maantana waa noo soo gabagabowday marka dib u dayactirka aad ku samayseen buundada ma mid ku meel gaar ahaa oo dayactir kale may u baahan tahay mase wixii loo baahnaa oo dayactir ah iyo awooddii buundada xajmiga iyo culeyska waxa maraya ay ku xambaari lahayd intaba waa u dhammaystirteen inkastoo hadda aniga aan ka ahay gudoomiyaha dibadayactirka buundada aan ahaa su-aashaas waxay ku wanaagsanaa lahayd in injineerka la weydiiyo laakiin injineerka wuxuu noo sheegay in buundada seef ay tahay injineerkana waa injineerkii buundadii liqilqatay ee gobolka hiiraan ee beledweyne soo dhisay oo maanta shaqaynayso muddo toban iyo kow sana ah shaqaynayso marka wuxuu noo sheegay injineerka qaar laa siiyey in buundada ay tahay seef oo gaadiidka gebi ahaanba uu isticmaali karo noocyadiisi kala gedisan marka laga reebo gaadiidka dheerdheer oo inatareyada ah oo hadda soo baxay oo cililayaasha loo yaqaano oo labada kun oo kiish qaado kuwaasoo keliya ayaa la kala reebi karaa laakiin inta kale oo gaadiida haddii aanayd candhamayd haddii aanayd intarey caadiya baabuurtan weynoo ti amka dhammaan way mari karaan buundada waa seef waxaad tidhi laga maarmaan ayay u tahay dadka dhaqdhaqaaqiisa haddii buundada cillad ay ku timaado dadku ma heli karaan meelo kale oo adeegyada ay u baahdaan u soo mari karaan magaalada sidii gobolka hiiraan oo kale buundooyin badan malahan ama magaalooyinka kale waa hal buunda ayay leedahay halkaas buunda haddii la waayo nolol ma jirayso meel kaloo la marana ma muuqato xilligii sagaashan iyo kowdii ama siddeetan iyo toddobadii ayaa buundo kale la saaray dhinaca bari iyo dhinaca galbeed qaybo ka mida buundadiina lama rakibin oo fadhiyadii ayaa la sameeyey dib ayaa waxa loogu qaaday gado buurdhow ayaa la saaray marka waa diyaarsantaha fadhigeeda laakiin wax buundaahoo yaalla ma jiraan halkaas buundo keliya ayaa laga isticmaalaa magaalada kaasi wuxuu ahaa faarax garaad maclin oo u warramayey waryaha v o eda ee hiiraan xuseen xasan dhaqane